إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobada warka duhurnimo ee warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan kataib al akhbaariya ayaa baahisay muuqaala dagaallo lagu jebiyey ciidamada dowladda federaalka kaas oo ka dhacay deegaano hoostaga degmada cadalle ee gobolka shabeellaha dhexe muddo toddoba cisho ah ayay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab gacanta ku hayaana deegaanka aboorey ee gobolka hiiraan iyadoona la baahiyey muuqaalo lagu soo bandhigaya caddaymaha arrinkaas beeraleyda gobolka jubbada hoose ayaa bilaabay tacabka beeraha xilli roobaadka guga oo ka curtay qaybo ka mid ah gobolkaasi xildhibaan ka tirsan dowladda federaalk ayaa safarkii ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka xamse cabdi bare uu ku tegay laascanood ku tilmaamay mid ay isaga dejinayaan wareerka ka haysta furmaha dagaalka dowladda turkiga ayaa qorsheynaysa inay soomaaliya u soo dirto markab la sheegay inuu shidaal qodayo waxaa isa soo taraya saraakiisha ka tirsan dowladda federaalka ee quusta ka muujinaya dagaallada ay kula jiraan xarakada mujaahidiinta al-shabaab madaxweynaha dowladda federaalka ayaa ka qayb galay shir ay soo qabanqaabisay dowladda turkiga oo looga hadlayay arrimaha siyaasiga ee caalamka dalka maraykanka ayaa waxaa maanta mar kale ka dhacay shil diyaaradeed oo dad ay ku dhinteen intaas waxay ahaayeen dhegaystayaal qodobada warka duhurnimo ugu doorka roon iyagoo faah-faahsan goor dhow ayaynu idiin soo gudbin doonnaa insha allah ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته waa shan iyo tobanka bisha shawaal sannadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriga dhanka kalena ku beegan saddex iyo tobanka bisha afaraad labada kun shan iyo labaatanka ku soo dhowaada warkii oo fidsan kataib al akhbaariya ayaa baahisay muuqaalo dagaal lagu jebiyey ciidamada dowladda federaalka kaas oo ka dhacay deegaano hoostaga degmada cadal leh ee gobolka shabeellaha dhexe faahfaahinta qodobkan waxaa inoo soo gudbinaya cadnaan xaaji muxsin
waa muuqaal kooban oo lagu soo bandhigayo dagaal dhowaan ka dhacay deegaanka geelgub ee gobolka shabeellaha dhexe kaas oo dhex maray ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo askarta dowladda federaalka waxaa lagu daawanayaa muuqaalka cusub ee alkataayib al ikhbaariya ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo dagaal adag kala hortegaya askarta dowladda federaalka iyadoo lagu daawan karo isdaarka khasaare kala duwan oo soo gaaraya ciidamada weerarka soo qaaday diyaaradaha qumaatiga u kaca ayaa lagu arkayaa filimka kuwaasoo sida muuqda saacidayay ciidamada dowladda federaalka hase ahaatee waxba kama tarin dagaalka goobta lagu dagaalamayna waxaa u haray ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab
muddo toddoba cisho ah ayay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab gacanta ku hayaana deegaanka aboorey ee gobolka hiiraan iyadoona la baahiyey muuqaalo soo bandhigaya caddaymaha arrinkaas maxamed daahir ayaa inoo faahfaahinaya wararka ka imaanaya gobolka hiiraan ee bartamaha dhulka soomaaliya ayaa sheegaya in muddo toddoba cisho ah ay xarakada al-shabaab si buuxda u maamulayso deegaanka aboorey oo ah deegaan istaraatiiji ah oo aad ugu dhow degmada buulo burdi ee gobolka hiiraan xalay fiidkii abbaara sagaal saac amaba saddex saac qof weliba sida uu u yaqaano waxaa la baahiyey muuqaal muujinaya gacan ku haynta mujaahidiinta ee deegaanka muuqaalka oo kooban ayaa si weyn u gelgelay baraha bulshada iyo warbaahinta waxna uu argagax iyo niyadjab ku riday madaxda iyo ciidamada dowladda federaalka kuwaas oo lixdii maalmood ee lasoo dhaafay isku dayay inay galaan abuurey balse ku guuldaraystay dagaalyahanada mujaahidiinta al-shabaab ayaa lagu dhex arkayaa muuqaalka halkaas oo ay ka samaysteen difaacyo adag si warka uu u caddaado waxaa la keenay dagaalyahanno ka tirsan xarakada shabaabulmujaahidiin oo hor taagan astaan caan ah oo si gaar ah ay ugu astaysan tahay deegaanka abuurey dagaalyahanno wejiyada u xiran yihiin aadna u hubaysan ayaa muuqaalkan ku dhex arkaysa mid ka mid ah dagaalyahanada ayaa gacanta ku haya raayada tawxiidka maalintii lixaadna mujaahidiinta ayaa gacanta ku haya aboorey dagaalkuna waxa uu galay maalintii lixaad gaaladuna way jabeen ayuu yidhi dagaalyahan mujaahidiinta ka tirsan isagoo meesha ka saaray barobagandada iyo hadallo meel loo raaca aan lahayn oo looga been sheegay cidda ku sugan oo deegaanka maamulaysa maanta waxa waaye maalin sabtiya taariikhduna tahay toban iyo afartii bishii tobanaad kun afar boqol afartan iyo lix hijiriga kuna beegan miilaandiga toban iyo labadii bishii afaraad labada kun labaatan iyo shanta waxaan ku sugannahay deegaanka aboorey mujaahidiinta ayaana jooga raayada tawxiidka ayaana ka taagan dagaalkuna maalintii lixaad ayuu galay intaasna annagaa ku sugan magaalada allah subxaana watacaala ayaa mahad iska leh waxa waaye gaalada iyo kuwa maaragta waxa waaye dabadhilif ku ahna way jabeen marka jihaadkan jihaad socdo saf ballaarana waaye afar murtadiina iyo maxaa ka waraada waxaasna ma hor istaagi doonaan gaaladii ka waaweyneeda caawinaysa ayaa hor istaagi waysay intaasna ma ku istaagaya insha allahu tacaala wuuna socon doonaa beentii iyo barambagaadadii ayaanta gaaladu sheegayeen waxa waaye waxba kama jiraan waana jaban yihiin gaaladu marka waxaan leenaha deegaanka aboorey waxa waaye waa deegaan walaayaadka islaamiga ka mid a maantay mujaahidiinta ayaana joogaan allah subxaana wa tacaala ayaa ku mahadsan toddobaatan jir hubaysan oo qalbiga xanuujiya dowladda iyo taageerayaasheeda ayaa muuqaalka lagu dhex arkay sida muuqata waa qof dhulyaqaan ah oo deegaanka aboorey iyo dhulka ku hareeraysan ku soo koray geedgeedna u kala yaqaana dhulka inaga ayaa leh maraykanka iyo wax la socda xabad ayaan sanka ka gelinaynaa cidda guryahan duminaysa oo madaafiicda ku garaacaysa waa maraykanka ayuu yidhi toddobaatan jirkan bismillahi raxmaan raxiim ummadda islaamka oo ummadda islaamka oo walaalaha ah oo xawaadle ama ummadda islaamka oo soomaaliyeed ayaa iskale dhulkan waxaa kaloona idiigu diraya annaga maraykan iyo xulufadiisa iyo wax la midu dhulkan lama jirno toddobaatan sanaa jooga intaan ku dhashay aboorrey ariga iyo geela iyo maxaanku idhahay beerahayga ku yaalla anaa iskale dhulka ciidda anaa leh kitaabka ilaahay anaa lagu xukumaya aboorrey owrow maxaanku idhaayey meesha la yidhaha xalfooley inta u gasha caag ka soo gudubta dhulkan gowraar iyo rabtaanta ka dhacayda ilaa iyo soomal ilaa abdhaare annagaa iskale dhulka dhulka annagaa iskale insha allahu tacaala wixii maraykan la socday iyo ayagana xabadaan sanka ka gelinaynaa ilaahaana waajib nooga dhigay waajibkana saaran ayaana fulinayna naftaayna iyo maalkaynana wuxuu ku baxayaa kitaabka ilaahay ina kushahiidna maana si kale noogu herimayno cidda marka guryahaas duminaysa oo hubiyaha ku garaacaysa waa maraykan birtaan deeqsiinaynaa inta la socotane waa la mida birtaan deeqsiinaynaa ninkii islaama oo berga hadalkaas iyo codkayga maqlayaahu ha ka yimaado gacan ma furan ha ku soo dhowaado qaybaha dambe ee muuqaalkan kaamirada ayaa qabanaysa dagaalyahano kale oo ka tirsan xarakada shabaabulmujaahidiin kuwaas oo si xasilooni ay ku dheehan tahay ugu dhex socda deegaanka si kastaba ha aatee muuqaalkan ayaa si weyn loogu falanqaynayaa baraha bulshada waxaana wax cad oo aan la dafiri karin ah in muuqaalkan uu dharbaaxo siyaasadeed iyo mid istaraatiiji ku yahay hoggaanka ugu sarreeya dowladda federaalka maamulka hirshabeelle iyo taniska ciidamada dowladda federaalka mar kasta dowladda federaalka waxa ay sheegataa guulo ciidan haddana ma jirto caddaymo muujinaya sheegashadooda halka xarakada shabaal mujaahidiin ay mar kasta keenaan caddaymo ay ku xoojinayaan sheegashadooda
beeraleyda gobolka jubbada hoose ayaa bilaabay tacabka beeraha xilli roobaadka guga oo ka cortay qaybo ka mid ah gobolkaasi cali aadan ayaa inoo haya faahfaahinta qodobkaas nabadoon cali kulli shay oo ka mid ah nuqabada gobolka jubbada hoose ayaa sheegay in dadka ay u diyaargaloobeen tacbashada beeraha iyagoo ka faa'iidaysanaya roobabka guga ee ka cortay gobolada dalka dhanka kale mar uu la hadlayay warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan ayuu sheegay in magaalada jamaame ay caan ku tahay wax soo saarka beeraha ayna jiraan dad badan oo durbaba bilaabay tacbashada beeraha si ay ugu faa'iidaystaan xilliga roobka waxyaabaha aan tacbanno waxa ugu weyn oo aan tacbanno hadda jubbada hoose waxaa ka mid ah galleyda waxaa ka mid ah digirta sisinta dalageen wuu fara badan yahay xaqiiqatan xataa xilligan waxaan surnaa annaga aan beernaa mooska xilliga lagu aadiiwa haddaa la suraa guga iyo deer iyo xagaa sagaal bilood saas ku qabaa sagaal bilood kadib moosku diyaaru ku noqonaa xilligan waa la suraa marka insha allahu taala dalagyadiis kala duwan xilligan waa abuurnaa insha allah xaqiiqatan weli waxaa la dhihi karaa beeraha jubbada hoose waxayba ku yaalaan degmada jamaame kasoo bilaaw soona kamsuuma ilaa buluguduud ay u dhexeeyaan caamka beeraha webiga saaran oo la kasaay soomaali furuud meesha ay degnayd waay waxaa waaye waa eh, inkaas meeshaan leeyahay bandar jadiid eko abuur badan tujuuma juuji jambarow nabadoonka ayaa bulshada ugu baaqay inay si dhab ah uga faa'iidaystaan wax soo saarka beeraha isagoo sheegay inay jireen hay-ado ka shaqayn jiray magaalada oo dhibaato ku hayay bulshada tan kaloo xigta waxaan ugu baaqayaa fursadan qaaliga ilaahi subxaana wa tacaala uu siiyey markaan usoo daadega xagga adduunyadeena waa loo baahan yahay walaa tansa nasiibaka min addunya inay ka faa'iidaystaan roobabkan guga curtay meel walbo soomaaliduna waxay tidhahaa biyo sacbadaada looga dhergaa boqol doolar iyo labaatan doolar oo gaal ku sii waxaa ogaataa jamaama dhowr iyo toban hay-adoodaa joogi jirta baahina ma dhammaan jirin haddana waa laga kaaftoomay heerka la maraya waa la ogyahay xataa ganacsatada heerka hadda ay marayso kheyr allah siiyo waa las ogyahay annaga dhan waa is ogna beeraha heerka aan ka gaarin hadda ganacsiga heerka laga gaaray wax soo saarka marka aan ka wada faa'iidaysano roobabka guga iyo wax soo saarka iyo ganacsiga kulliba insha allahu tacaala waa isku filnaanaya muslimiinta roobabka guga ayaa ka curtay qaybo ka mid ah gobolada dalka jubbada hoose ayaa ka mid ah meelaha sida wanaagsan ugu da-ay bulshadana waxay ku dhaqaaqday tacbashada beeraha xildhibaan ka tirsan dowladda federaalk ayaa safarkii ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka xamse cabdi bare uu ku tagay laascanood ku tilmaamay mid ay isaga dejinayaan wareerka ka haysta furmaha dagaalka faahfaahinta qodobkaas waxaa inoo sii ambaqaadaya maxamed qaasim maxamed cali cumar caananug oo ah xildhibaan ka tirsan dowladda federaalk ayaa waxa uu ka hadlay safarkii oo shalay xamse cabdi bare ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka ku tegay magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool waxa uu safarkaasi ku tilmaamay mid ay dowladda federaalka iskaga dejinayso wareerka ka haysta furimaha dagaalka kuna fashilmeen dagaalka kala dhexeeya xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaa ceeb ah ra-iisul wasaarihii meeshii uu ka tegay oo hareeraha ay shabaab ka fadhiyaan in deegaan nabad ah ee inta loo safro la yidhaahdo ma ogtahay stresska iyo madax xanuunka haya halkaas la isaga soo baabi'i waa nasiib daro siyaasiga waxaa la rabaa mishkiladda hortaagan si dhab ah inuu u wajaho sababtoo qandhada ku hayso adigaa laga rabaa inaad iska daaweyso haddaadan iska daaweyno ood meelaha la warwareegto qandhada way ku dilaysaa marka madaxweynaha stress guriguu ku xirnaa meeluu aaduu waayey buntlandna ka soo xirantay jubbalandna ka soo xirantay meel kalu cad dhiguu waayey dagaalkii argagixisada lagula jiray asagii xukuumaddiisa way ku fashilmeen markaasaa diyaaradaha waxaa loo kireystay laascaanood ilaa iyo dhowr iyo shan diyaaradood lix diyaaradood oo tiktok ciyaaladii tiktokarada iyo social mediaha dhallinyaradii ka shaqaynaysay iyo wasiiradii iyo cid kasta halkaas ayaa lagu yaacay geesta kale wuxuu soo hadal qaaday caburinta ay dowladda federaalka ku hayso siyaasiyiinta iyo dadka ku dhaqan magaalada muqdisho ee kasoo horjeeda aragtideeda waxa uu tilmaamay in ciidamada booliska ee dowladda federaalka ay gebeen howshooda dhibaatada ay wadaanna lagula xisaabtami doono qofka muwaadinka soomaaliyeed eh, xaq ayuu u leeyahay aragtidiisa si xor ah inuu usoo bandhigo ciidamada bliiska oo maalmahanba taarget ka dhigtay eh, dadka wariyaasha ama dadka siyaasiyiinta inay beegsadaan war shaqada la idiin diray taa ma aha waana laga xisaabtami doonaa hadduu ilaah yidhaahdo la isagama hari doono marka dareenkayga halkaas waxaan kusoo koobayaa inaan ka xumahay raallina ka noqonaynin eh, in qof muwaadin ah oo soomaaliyeed oo dhallinyaro ah in la dulmiyo aragtidiisa lagu dulmiyo marna ma aqbalayn insha allahu tacaala maalmihii u dambeeyey waxaa soo badanayay madaxda iyo siyaasiyiinta dhaliilaya qaabka ay hadda wax ku wado dowladda federaalka hadalka xildhibaan caananug ayaana kusoo aadaya xili dowladda federaalka maalmo ka hor xabsiga ay dhigtay siyaasi kasoo horjeestay siyaasadda dowladda federaalka iyo wariyihii waraystay dowladda turkiga ayaa qorsheynaysa inay soomaaliya u soo dirto markab la sheegay inuu shidaal qodayo warbixin ku aadan qodobkaas waxaa inoo soo gudbinaya farxaan cali cabdulaahi wasiirka batroolka iyo macdanta dowladda federaalka daahir shire maxamed iyo xubno kale oo turki ah ayaa dul tegay markabkan oo ku sugan badda madow waxay wararku tilmaamayaan in markabkan uu yahay midka ay turkidu ugu talagaleen inuu shidaalka ka qaado xeebaha soomaaliya sida hadalka loo dhigay shidaalkan ayaa lagu warramayaa in laga helay saddex goobood oo xeebaha iyadoon ilaa hadda la shaacin goobaha rasmiga ee ay yihiin waxaana jira warar kale oo tibaaxaya in saddexdan goobood ay ku yaalaan koonfurta soomaaliya arrintan ayaa daba socota iyadoo maalin ka hor wasiirka batroolka dowladda federaalka daahir shire uu heshiis cusub la saxiixday turkiga taasoo qayb ka ah baylihinta khayraadka soomaaliya dowladda federaalk ayaa dowladaha shisheeye baylah uga dhigtay khayraadka ceegaaga dalkeena iyadoo sahminta shidaalka soomaaliya ee soo bilowday sannadkii labada kun afariy labaatanka uu hadda marayo meel gabogabo ah waxaana xukuumadda ankara bilowday daadguraynta khayraadka dahan soomaaliya bad iyo berri intuba waxaa isa soo taraya saraakiisha ka tirsan dowladda federaalk ee quusta ka muujinaya dagaalada ay kula jiraan xarakada mujaahidiinta al-shabaab tafaasiil ku aadan qodobkan waxaa inoo eegaya cabdalla mukhtaar
mid ka mid ah saraakiisha dowladda federaalk ee ku sugan gobolka hiiraan ayaa waxa uu muujiyey sida ay ugu jabeen dagaallo maalmihii lasoo dhaafay ka dhacay deegaanka aboorey ee duleedka magaalada buulaburde waxa uu sheegay inay ku fashilmeen dib u qabsashada deegaanka aboorey haatanna ay taagan yihiin xaalad quus ah isagoo tilmaamay in ciidamada mujaahidiinta ee halkaasi la wareegay ay yihiin kuwo naftood hurayaal ah oo aan dib u jeesanaynin si isku mid ahna ugu soo taqadumaya ciidankooda waxa uu geesta kale sheegay in ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay si adag u difaacanayaan deegaanka aboorey ayna adeegsanayaan hub casri ah oo aan haysanin dowladda federaalka
deegaankan aboorey waxay ku fikiraan si aan meesha ay joogaan looga dhaqaajin ku fikiraan dagaalku dabcan dagaalku waa dareemi kartaa dagaal niman mataqaanaa isticmaalayo qoryo mataqaanaa casri ah oo dadka hadda la dagaalayaaba aysan haysanin oo meel fog wax ka toogta waxay isticmaalayaan marka laga reebo qoryahan eedarandooriga u dhaca ee dadkani ay wada haystaan ee ay dadka isaga caabiyaan waxaa barbar socdo qoryo ayagoo diirada leh oo mataqaanaa meel fog wax ka toogta taasoo ay dadka xabad xabad ugu toogtaan nimanka halkan soo galay waa nimanka ku qoran geerida ee loo yaqaano ama ay u bixiyeen magaca qimaasiga ah ee hoteelada galo ee loogu talagelin inay soo laabtaan isku soo wada duub oo deegaanka aboorey ayaa waxaa maalmahanba ka dhacayay dagaallo adag oo dhex marayay ciidanka milatariga mujaahidiinta ah iyo askarta dowladda federaalk ah oo taageero dhanka hawada ah ka helayay diyaaradaha shisheeye kuwaasoo haddana awoodi waayey inay dib ula wareegaan deegaanka iyagoona halkaasi looga dilay askar iyo saraakiil aad u fara badan waxaana la baahiyey muuqaal muujinaya ciidamada mujaahidiinta oo ku sugan bartamaha magaalada kuwaasoo sheegay inay iska difaaceen dagaaladii lagu soo qaaday
madaxweynaha dowladda federaalk ayaa ka qaybgalaya shir ay soo qabanqaabisay dowladda turkiga oo looga hadlo arrimaha siyaasiga ee caalamka mubaarag cumar ayaa tafaasiil qodobkaas ku aadan inoo soo gudbinaya madaxweynaha dowladda federaalk xasan sheikh ayaa waxa uu ka qayb galay shir ay soo qaban qaabisay dowladda turkiga oo loogu hadlayey arrimaha siyaasiga ee caalamka kaas oo ay ka soo qayb galeen madaxda dowladaha caalamka shirkan oo ah mid sanadle islamarkaana lagu qabtay magaalada antaliya ku taala koonfurta dalka turkiga ayaa xasan sheikh waxaa ku casuumay xukuumadda ankara oo ka mid ah dowladaha kusoo duulay soomaaliya boobkan ku haya khayraadka waddanka dhaqaalaha dalkana curyaamiyey war ka soo baxay madaxtooyada loogu aramiya dowladda federaalk ayaa lagu sheegay in madaxweynaha dowladda federaalk uu kulamo gaargaar ah la qaadanayo madax ka socota waddamada adduunka waxaana la filayaa in xasan sheikh oo heshiisyo hor leh oo lagu xaraashayo waddanka la galo dowlado shisheeye tan iyo markii dib loo doortay xasan sheekh maxamuud madaxweynaha dowladda federaalka ayaa waxuu heshiisyo qarsoodi ay kuwa muuqdaba la galay dowlado ku yaala caalamka kuwaas oo doonaya in ay boobaan khayraadka ummadda soomaaliyeed isagoona kaalmayo taakule ugu raadsanaya dagaalka dhicisoobay ee ka dhanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ugu dambayntiina dalka maraykanka ayaa waxaa maanta mar kale ka dhacay shil diyaaradeed oo dad ay ku dhinteen maamulka duulimaadyada federaalka ee maraykanka ayaa maanta ku dhawaaqay in diyaarad yar oo ay saarnaayeen ilaa iyo lix qof ay ku burburtay waqooyiga gobolka new york ee dalkaasi maamulka duulimaadyada ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay in diyaaradan oo ah noocyada yaryar ay ku burburtay beer ku dhow magaalada new york taas oo siday ilaa iyo lix qof wakaaladda wararka ee royters oo soo xiganaysa maamulka duulista iyo booliska deegaanka ayaa dhankeeda sheegtay in ugu yaraan hal qof uu ku dhintay shilkaasi shilkan ayaa noqonaya kii saddexaad oo dalka maraykanka ka dhaca afar maalmood gudahood dhegaystayaal intaa ayuu ku idil yahay warkii oo aad kala socoteen warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan